Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ku nool wiilal dhalinyaro ah kuwaasi oo ka ganacsada shaaha isla markaana ku iibiya maqaayadaha. Dhalinyaradan ayaa shaqadan ka maareeya noloshooda iyagoo uga maarmay inay ka tahriibaan dalka maadaama qarash ku filan ay ka helaan ganacsigan oo qaar ka mid ah ragga ay ka faanaan. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka waramaya qaabka ay u shaqaystaan.
farsamada hata qaaska oo ana nolol maalmeedka walahi aan ku weydiisadow shaahga ana hata suubeexan kolley taabo wala wada argaha meybwa kubishiin kafeylata american markiyata iyo expressaha iyo wali waxyaabiya oo dheeriya shaah cadaniya ka jara markan iyo farsamada unaata ka shaqaysaan oo kumid ata xirfada qaaska unaata leeno kolley anata shaqada iyo xaafadayba muqdisho ka yaala sababtilaahin xuludina farsamo aan loo arago saas darteed hata inta kaga shaqeeyaay ana sanadka ana muqaayo bilaabay shalay geek mahayna ee may bilaabay lamada kun iyo tobansideeda xirfadaydan markan ee shaay shaleedi mahayna may waa kabriyeeri hanagadi oo may hanagada qaadahaaya hanagadi oo ku caawiya hanagadi dhowr meelood muqaayo ku galay marka sanadoo hata inka dambeeya anata shaqada muqaayada anata kaga dambeeyay shaqada xirfada hayte shaahin anaga cabitaan lehaay oo kabriyeeri ahaay qaadahaayahay ada kuga caawiyaay inta badan markan xirfada shaahi ku bishiinay walaa farsamadan anata cusub dambe kula qabsaday labada kun iyo toban sideedkii dhatan walahay makiinadan baarista kahay baarisyahay niyo may ii dhaliyey koley dhalinyarada hata roogdaadayb aragday boqolkiiba sagaalan shaqooyin hata oo saalno dowladda ejiya shaqala ku helo male haddii aad war habarateeta shahaadada tataa shaqadii dowladda seeda keela adagda alxamdulilah ilaahay dheefteena si walbadan ku qabsanay anaata yargaayta ku guursaday caruura ku dhalay maasha allah ee caruurtii haddana ku korsadaay niyo waa abbaaraha ka shaqeey bahalun sheehigun kalis ada todoba sana walkadhowa ka shaqaylisini dhowr bilooda ka shaqeeyahay alxamdulilah baydhowyahan kaka shaqeeyey boosaasahan kaka shaqeeyey dhowr meelaha kaka shaqaysini alxamdulilah maadaama walaa horta ogtaa lambu sidii oqoon leeyu lanko buuqi qalanka ka qaraawide lankona xoogshay ka qaraawade markana waa xirfadii muqaaye ka barani bacdeegna bahalunga ka barani